بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ما أنت أي تاريخ تهي أفرت ذو الحجة كنا فربقل صدن يشن هجرية هل كان وحالقسو آذيي آذي سنة يال دورة آذي سنة أهرية أمد عليه أهرية مقعيس وحالي رهدا مهد حسن عيسى da'diisana waa lix iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka mid yahay hay-adda sirdoonka loo soo gaabay c r d isla markaasna ka mid yahay b s ta murtadiinta maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay muddaa caleyhiga magaciisa kor aan ku soo sheegnay wuxuuna ku jawaabay arrinkaas inaan ku howlanaa way jirtaa waxaana ka mid ahaa saraakiisha c r d ragna way hoos imaanayeen mishaarkaygana wuxuu ahaa saddex boqoloo doolar dadka aniga hoos imaanayeen labalaba boqol bay qaadanayeen shaqadayadana waxay ahayd xog aruurin ama macluumaad aruurin gobollada dhexe laga soo aruuriyo isla markaasna waxaan ka mid ahaa buu yidhi b s ta ama nabad sugiddan ka mid ahaa buu yidhi b s tana waxay wax u siinaysa buu yidhi hadda saan wax u qabto wuxuuna sheegay afar qof oo muslimiina inuu jaasuusay oo gaalada u gacangeliyey wuxuuna yidhi anoo gobollada dhexe xog aruurin u aaday baa lay qabtay muddaa calayhi labaad iidle maxamed xasan da'diisa waa siddeed iyo toban sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ahaa jaasuus b s la shaqeeya maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay muddaa calayhi magaciisa kor aan ku soo sheegnay inuu ka jawaabo arrinka wuxuuna ku jawaabay arrinkaas inaan ku howlanaa way jirtaa jawaabtiisana waa sida tan wuxuu yidhi mar baan muqdisho caafimaad u aaday waxaan tagay nin abtigay oo murtadiinta kamid ka tirsan gurigiisa wuxuuna ii soo bandhigay nin mujaahidiinta ka tirsan magaciisa wuxuu igu yidhi ninkan ma taqaanaa haa waan aqaanaa baan idhi buu yidhi markaasaa wuxuu igu yidhi buu yidhi ninkan inaad xogtiisa dhammaystiran keenta baa lagaa rabaa dabagal aad ku samayso waan ka aqbalay buu yidhi lacag boqol doolarna wuu isoo siiyey markaas wuxuuna igu yidhi sii bax xogtaada iyo hawshaada shaqadaada bilaabo haddii alaabtii lagu fulin lahaa hawshaasna waa laguu soo dhiibi doonaa haddii la fuliyo hawshaasna wuxuu ii ballanqaaday buu yidhi lacag toban kun oo doolar ah iyo inuu iga farxin doono isla markaa wuxuu yidhi anoo hawshaas ku jira ninkaas dabagal ku haya baan waxaan arkay uu yidhi nin kaloo mujaahidiinta ka tirsan warkiisaan gudiyey buu yidhi waxaan ku idhi buu yidhi nin kaloo muhiim ahaan haayaa wuxuu igu yidhi buu yidhi ninka wuxuu shaqadiis ay tahay xogtii dhammaystiran aan ka hayay baan u gudiyey buu yidhi asagana waxaa igula dardaarmay buu yidhi inaan muraaqabo iyo dabagal ku hayo oo xogtiisa geeyo labada ninba anoo muxuu ahay macluumaadna ka gudbiyey xogtoodan dhexdii ii joogta baa la qabtay buu yidhi wuxuuna wax ii siin jiray buu yidhi xagga qarashka xadda duruufta boqolkaas doolar kadib waxyaalo yaryar buu iisoo tuuri jiray buu yidhi ee ballanqaadkaasaan ku shaqaynay muddaa calayhi saddexaad magaciisa waxaa la yidhaahdaa xasan xaaji aawow da'diisa waa toddoba iyo labaatan sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay askari ka tirsan gaalada la yidhaahdo alfa guruub ee la dagaalanka argixisada loogu magac daray maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa calayhi magaciisa kor aan ku soo sheegnay wuxuuna ku jawaabay haa arrinkaas waan galay wuxuu yidhi mar baa muqdisho dawo u aaday anoo muqdisho joogaba dad waxay ii soo bandhigeen buu yidhi alfa guruub ciidan loo qorayo inaan ka mid noqdo waan ka aqbalay buu yidhi waxaa la igeeyey buu yidhi meel la yidhahdo habar khadiijo meeshaasaan la igu diiwaangeliyey damiinna halkaasan damiinna ku samaystay oo laiga qoray waxay igu yidhaahdeen buu yidhi orodo hadda gurigaaga iska aad gurigaaga markaa tagto farriin baa laguu soo diri doonaa fariinta markay ku soo gaartana imow tababar baa suudaan lagugu dirayaa markii u horraysayna xoogaa konton doolar maray isiyeen marna labaatanay isiyeen anoo farriintii sugaya baa la isoo qabtuu yidhi muddaa calayhi afaraad magaciisa waxaa la yidhaahdaa axmed maxamed aadam da'diisa waa afartan iyo laba sano jir waxaa lagu eedeeyey inuu jaasuus b sta ka tirsan yahay maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay muddaa calayhi magaciisaan kor ku soo sheegnay wuxuuna ku jawaabay waxaan la shaqaynayay b sta shaqadaas waxaa ii soo bandhigay nin b sta riddada ka tirsan waan ka aqbalay waxaan ahayn dad loo diyaarinayo xamlada labada kun afar iyo tobanka walaayaadka lagu soo qaadi doono arrinkaas baa la ii sheegay buu yidhi markii la shaqaalaynan waa labada kun iyo saddex iyo tobanka bisha labaad waxaan ku shaqaynaynay buu yidhi qaab mu'asasad khayri ah ama hay-ad samafal qaabkeedan u shaqaynaynay waxaan qaybinaynay buu yidhi lacag muddo waxaan shaqaynaynay buu yidhi lacag qaybinaynay sanad iyo dheeraad ah mishaarka aan qaadanaynin wuxuu ahaa uu yidhi saddex boqoloo dollar meeshaas ayaanu xogta ka aruurinaynay buu yidhi intaas kadib maxkamadda markay dhegaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha afarta ah ama dacaleehyaashu iyo jawaabtoodii oo ahayd qiraal wixii lagu soo eedeeyeyna ay qirteen maxkamaddu waxay ku xukuntay afartaa nin dil liqowlihi sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuh rawaahu albukhaariyu wa asxaabu sunan xukunkaana waxaa uu ku sugnaaday qiraalka mudaacalehiyaasha haada wabillaahi towfiiq haddana tanfiidkii baan si weynaa
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر waxaa ilaahay mahadiya alfa group iyo b s inay baabaaday maantayna waxa weeyaan koox dhan ay waxa weye khadka ka baxday inta kalena waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay khadka ka bixi doonaan haddaysan ka toobad keenin aysan iskaga laaban marka insha almawla waxaan rajaynaynaa inaan ilaahay subxaana wa tacaala waxa weeyaan aan ku raaligelinno waxa weeyaan xuduuddaan aan fulinayno ilaahayna uu nooga raali noqdo ilaahay subxaana wa tacaalana uu nasri iyo guul nagu siiyo maadaama cadowgiisa aan baabi'inayno